الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله تعالى والزموا الإخلاص لوجهه في أعمالكم وأقوالكم فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان هذا العمل يفتقر إلى النية بارك الله فيكم موضوع المكهد الدولة وحن قندون النية قفك إنه لي ونأكسن لي ماده وعملك الله إيمانيو وولجيدو ألا درتي سبحانه وتعالى وحك لنا آن نيتك شنوي رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عمل الله وحي كؤن صحيا النيات وإنما لكل امرئ ما نوى قف ولبنا وحو ليهي وحو نيسته أيوب هيري دون أمال مرنتيده haddii uu wanaag niyeysto haddii camalkanuu la imanayaa la dartii aanu ula jeedinna dee waxa ula kulmi doonaa guuldaro camal kastoona alla dartii loola jeedin amba alla wejigiisa waa baadil weeye adduunyada iyo aakhirada qofku midna waxba kama faa'iido waa haddii camalku niyo u baahan yahay weeye culimmadu niyada way qaybiyaan laba macne ayay niyadu leedahay mid waxa weeye tamyiizu alcibaadaati can alcaadaat niyadu waxay kala saaraysaa camalkanaad qabanaysaa hadduu cibaado inuu cibaado yahay iyo inuu caado yahay tusaale ahaan waad maydhataa maydhashadu mar waajib bay kugu tahay sida jinaabadii oo kale amba dumarka oo kale waxay ka maydhanayaan xaydkii iyo wixii la mid ah yacnii markii waa inaad niyada la timaado markaa maydhashada aad ka maydhanayso jinaabada iyo maydhashada aad u maydhanayso inaad kululaatay amba aad ula jeedo nadaafad ahaan aawadeed waxaa lagu kala saaraa niyada weeye oo haddaanad niyada la iman labadii maydhasho way isku barxamayaan hadda waa isku mid waa maydhasho aad maydhanayso nadaafad iyo inaad qaba kuleel dareentay iyo nadaafada aad ka maydhanayso jinaabada waxaa lagu kala saaraa waa niyada wey niyada ayaa lagu kala saaraya ayb xataa niyadu waxay kala saartaa cibaadaadka oo maalan salaada duhur ee afarta ragcadooda iyo salaada casar ee afarta ah waxaa lagu kala duwaa ama tamiiska lagu kala sameeyaa waxa weeye waa niyada oo salaadii duhur markaad tukanayso dee niyada waxaad gashanaysaa inaad salaad duhur tukanayso tii casarkana marka labadii cibaado waxaad ku kala saaraysaa niyada weeye soomka laftigiisa soomka bisha ramadaan iyo soomamka kale waajibka ah waxaa lagu kala saarayaa niyada oo dee midna soomkii bisha ramadaan baad niyeysanaysaa kuwa kalena maalan soomkii kafaaradoo kale dhaaroo kale ayaad ka kafaaro gudanaysaa amba dil khada'a baad geysatay oo qof baad jiidhay waxaad la imanaysaa maaragtay soom amaba maalan dihaarkii baad la timi islaantii baad tidhi isla hooyadayga tahay baad tahay oo kale dee waxaa lagu kala farqiyaa waa waxa weeyaan niyada weeye waa niyada marka nooca hore waxa weeye waa shayga lagu kala saarayo cibaadada iyo caadada maalan qof baa intuu iska maydho isagoon idiyeysa maydhasho iska caadiya ayaa wuxuu u qaadanayaa in weysadii ay gudagelayso weysada ma gudagelayso waa inaad weysada sideeda u niyeysataa mar hadday maydhashadaadu caadi ay tahay laakiin haddii aad ka maydhanayso jinaabadii ama qusluljinaaba uu yahay weysadii waxay hoosgelaysaa maydhashada jinaabada ka maydhanaysa waa xada waa xada weeye idan maalan maydhashada jinaabada aad ka maydhanayso iyo maydhashada aad jimcaha ka maydhanaysa laftigoodu waa kala duwanaanaya ayb nooca labaad eliyadu waxa weeye tamyiisu lmaqsuudi bilcamal hal huwa lilaahi waxdahu aw lilaahi waligayrihi iyadana waxaa lagu kala saaraa camalkan aad samaynayso ma alle keligii baad ula jeedaa oo alla dartii baad u samaynaysaa mise allah iyo cid kale ayaad u wada samaynaysaa camalkaad qabanayso waa inaad alla dartii u qabato weeye alla dartii waa inaad u qabato weeye waxaad dhici karaysaa laba qof inay camal isku mida wada samaynayaan waa laba camaloo isku mid ah waxba kuma kala duwana labadaa camal ee labadaa qof ay kala sameeyeen ayaa midna ajar buu ku helayaa midna ciqaab buu ku helaya haddaba labada camal waa isku mid waa isku hawl isku sibaa loo qabanayaa labadii qof baa midna ku helayaa ajar midna wuxuu ku helayaa ciqaab buu ku helayaa idan markaa camalada waxay ku kala duwanaanayaan doonista qalbiga iyo niyada wanaagsan weeye maalan qofku haddii uu ka tago bilaadal kufri dhulka gaalada hadduu iskaga tago oo u kicitimo dhulka muslimiinta isagoo ula jeeda ilaahay diintiisa iyo cibaadadiisii sasaxa inuu ula yimaado ajar ballaadhan buu ku helaya faman kaanat hijratuhu ila allaahi fahijratuhu ila allaahi wa rasuulihi waa socod labaduba socod bay galeen mid wuxuu ula jeedaa ilaahay dartii iyo meeluu cibaadadiisa si wanaagsan ugula yimaado diintiisa alle uu ku barto inuu ukicitimo ka kalena nafsa socodkii buu sameeyey laakiin ujeeddadiisu waxa weeye inuu baayac mushtari bilaabo amba haweenayba uu maaragtay guursado waman kaanat hijratuhu lidunyaa yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh wuxuu isagu hijrooday ayuunbuu helayaa mid waliba idan waa laba socdaabo waa isku mid laakiin takhtalifu biikhtilaafi almaqaasid ayay ku kala duwan tahay qofkani wuxuu hijrooday ilaa daar alislaam xubban lilah wa rasuulih isagoo ilaahay rasuulkiisa jecel wa ragbatan fii tacallumi diini alislaami wa idhaarihi isagoo doonaya ilaahay diintiisa inuu barto korna u qaado taasuu awood ugu waayey markuu joogay bilaad alkufriga qofkaa waxaa la odhanayaa waa almuhaajiru ila allahi wa rasuulihi xaqa ilaahayna ajar ballaadhan buu u ballanqaaday mid kale ayaa wuxuu ka hijrooday min daari shirki buu ka tegey wuxuu tegey daar alislaam wuxuu la jeedaa inuu diintiisuun si wanaagsan ugu dhaqmo oo uu ku dhaqmi kari waayey markuu joogay dhulka gaalada fa haadaa huwa almuhaajiru ila allahi wa rasuulihi buu isna noqonaya mid kale ayaa isagu ka hijrooday bilaad alkufrigii buu ka tegey laakiin wuxuu u hijrooday amba u socdaana lidalabi dunya aw litasawuji biimra'atin fahada laysa bimuhaajirin ila allahi wa rasuulihi inamaa huwa taajir aw khaadib labadaa midun weeye inuu ganacsado yahay iyo nin guurdoona inuu yahayba waxaa la wari rasuulka in la weydiiyey sal allahu calayhi wasalam wqad su'ila الnabiyu sal ه alay slam can ikhtilaafi maqaasid الnaasi fi اlqitaal dagaal baa la galay dadka ujoodooyinkoodu way kala duwan yihiin min alriya wa idhaari shajaaca wاlcasabiya dagaal baa lagu wada jiraa jihaad baa loo wada haystaa raggan dagaalka ku jira mid wuxuu u dagaalamayaa inuu geesinimadiisa muujiyo midna dadku istusaya midna qabiyaalad iyo casabiyad buu difaacaya keebaa ilaahay dariiqiisa ku jihaadaya baa rasuulka la weydiiyey rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam man qaatala litakuuna kalimat llahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illah qofka u dagaalama ilaahay diintiisu inay kor noqoto kaasuunbaa jihaad ku jiraya wey waxaa kaloo rasuulka laga wariyey waruwiya can الnabiy sal ا slam min xadiiثi abi umaama jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllah عalayh wasalam nin baa nebiga u yimi faqaal ara'ayta rajula qasa yaltamisu اlأjra wاdikra maa lah nin baa duulay wuxuu u duulayaa ajar inuu helo iyo in la sheeg sheego geesinimadiisa waxaa la sheegay rasuulku inuu yidhi sal slam laa shay waxba maaha kaasi markaa rasuulku wuxu sal slam in allaha laa yaqbalu ilaa maa kaana khaalisan wabtuqiya bihi wajhuhu macnaa wixii ilaahay loola jeedo ee ilaahay keligii ujeeddada qofku ay tahay inuu sameeyo ayuunbaa fii sabiili illaahi noqonaya idan markaa qalbigaagu haddii aanu wanaagsanayn oo niyadaadu aanay sax ahayn xataa camalada ugu wan wanaagsan ee alla loogu dhowaado ayaad cadaab ku gelaysaa ood cadaab ku mudanaysaa cajiib rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiis saxiixa ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajul qofka ugu horreeye la xisaabin doonaa maalinta qiyaamaha waa shaksi waa u istishhaaday dagaal buu ku dhintay markaasaa alle la hor keenay fa carafahu nicamahu fa carafaha qofka nicmooyinku alle u nicmeeyey buu rabbi baray oo uu u sheeg sheegay waa uu gartay rabbi wuxuu ku yidhi maa camilta fiiha camal nicmadaa aan ku siiyey adduunyadii markaad joogtay maxaad ku qabatay qaala qaataltu fiika xata istushhidtu macnaa ilaaha adiga dartaa baan u dagaalamay ilaa aan ku dhintay oo laygu dilay qaala kadabta walaakinaka qaatalta lian yuqaala jarii faqad qiil waad dagaalantay been baad sheegaysaa waxaad u dagaalantay in lagu yidhahdo waa geesi waxaad u dagaalamaysayna waa lagu yidhi de geesi baa lagu yidhi ama beled geesi ku qaado ambaane nooc kale noqo waa jihaadkii uu galay ee aan niyadiisu wanaagsanayn buu cadaab buu ku mudanaya fasuxiba calaa wajhihi uma amar bihi fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar dabeeto inta la tuuray oo wejiga dhulka loogu jiiday ayaa naar lagu tuuray nin kalea isaguna jira warajulun tacallama alcilma wa callamahu wa qara'a alqur'aana waa mid kale cilmigii buu bartay dadka ayuu baray qur-aankii ayuu akhriyey alle ayaa loo keenay rabbi wuxuu yidhi maxaad samaysay maa camilta fiiha qaala tacallamtu alcilma wacallamtuhu waqara'tu alqur'aana fiika adiga dartaa baanan qur-aanka u akhriyi jiray qaala kadabta been baad sheegaysaabaa allay kadabta been baad sheegaysaa walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalimun wa qara'ta alqur'aana liyuqaala qaari faqad qiil qur-aanka waxaad u baratay cilmiga aad u baran jirtay in lagu yidhahdo waa caalimkii qur-aanka waxaad u akhriyi jirtay in lagu yidhahdo waa qaarigii beenba waana lagu yidhi intaad doonaysana waad heshay adduunyadii oo laguu sheegay isagana naartaa lagu jiidaya fasuxiba calaa wajhihi xataa ulqiya fi nnaar mid kale warajulu wasaca allaahu calayh risiq fara badan buu alla siiyey wa acdaahu min asnaafi ilmaal noocyo kala duwan oo xoolaha ah ayaa la siiyey nicmadiisii buu alla u sheeg sheegay uu gartay maalkanaa ku siiyey maxaad ku qabatay qaala maa taraktu min sabiilin tuxibuhu an yunfaqa fiihi ilaa anfaqtu fiihi laka dariiq kastoo jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaahay oo waxbaan ku bixiyey buu odhanaya qaala kadabta walaakinaka facalta liyuqaal huwa jawaad in lagu yidhaahdo waa deeqsigii ayaad u bixisay faqad qiil waanad heshay uma amara bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar naar baa lagu tuuray walamaa balaqa mucaawiyata radia allaahu canhu hada alxadiiu bakaa xataa gushiya calayhi falamaa afaaqa qaala sadaqa allahu warasuuluhu man kaana yuriidu alxayaata addunya wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar saxaabigeenu markuu xadiidkan maqlay ibn maartay mucaawiya macnaa wuu ooyey dabadeedna wuu isbedelay wuu miyir beerayba amba waxaa koomada la yidhaha buu galay markaasuu ilaahay iyo rasuulkiisuba run bay sheegayaan aayadda qur-aanka ka mida buu akhriyey qofka doonaya adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda waanu siin doonaa iyagu waxba laga nusqaaminayn laakiin kuwaasi aakhiro waxaan naar ahayn oo ay ku leeyihiin ma jirto baaraka allahu fiikum waa inaynu quluubta hagaajisanno allana subxaana wa tacaala camalka aynu qabanayno aynu daraaddii ula jeedno allahuma asqinaa qaytan muqiitan hanii'an marii'an caaman saxan dabaqan caajilan hayra raa'if naafican hayra daar allahuma ina bilcibaadi walbilaadi من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم إن أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة إلهي سبحانه وتعالى ضدك إن بدن بأبوكتاية ترت إلهي عاف ما نصيب ضيال حافظة كميدة أبغار دبتكم مقال يقار قداها تشوغا بإنت وضع بكتا إلهي عاف ما دك دك الله سيب إياك يا مسلمين تكلا بكتبا الله عافيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله فيكم وإن هذه الجرى لا عملك إن قبلنا ألا درت قبلنا نيتنا وإن هجاجسنا waxaad ogaanaysaa camalka qofku uu qabto ilaahay cid aan ahayn waclam ana alcamala likayri illaahi aqsaan mararka qaarkood camalkan aad qabanaysaa wuxuu noqonayaa khiyaa istus caynkiisiya oo badhaxla oo qofku istusayo dadka iyo khalqiga waana inta badan xaaladda lagu yaqaano nimanka munaafiqiinta ah waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala يراؤون الناس بأن الله سبحانه وتعالى منافقين حتى ما تكذان الله مؤرا ويتكنيان وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا مركي صلاة وكعيا وحي كعاليا وهسنيا صلاة با عليسك أو وهسنيان يراؤون الناس ضدك أي استسيان بأن الله سبحانه وتعالى وحكى لو تكن مايان nin weyn baa tahay ayaan lagula yaabino adoo gidaarada fadhiya laguu soo marine ordoo dadka ku lugda oo masaajidka iska tago iska soo tuko ayao ujeeddadiisuba ay tahay wax lilaahiba kama ahaba sidoo kale waa camalriyaaga ah haddaad camalkaagu ay u tahay uun ha lagu arko amba ceebka cararun aad u samaynayso waxa jara ayaad ku helaysaa ma jirto nimanka gaaladaa laftigoodu عملك وحي أقبتان بالرياء المحض ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بضرا ورئاء الناس بالله سبحانه وتعالى هلا مد نقولنا كل قريه هذا كبحي وقبحي كبر إيا إسلويني إيا استصد ذاتك أي استصيان وحلا إلى هذا الرياء المحض وعملك قفك وحوق بنيا استصقي حن أيوق بنيا qof muuminana kama soo fulo inta badan oo dadka muuminiinta arrintaasi kuma dhacdo laakiin way dhici karaysaa inta badan qofka muuminiinka ah isagoo asalkiisala cibaadada u gala ay fiican tahay intuu cibaadada ku jiray inuu ku soo dhaco riyaagan iyo istuskale waa lagu arkayaa salaada qurxi amba khushuuc iska raadi amba si lagu maqlo qiraa'ada hagaaji wax noocaasa idan haddii markay taasi kugu soo dhacdo waa inaad iska baktiiso wey waa qasabad shaydaan baa kugu furantay iska xidh marka waa inaad xidho lok somaydaan odhan jirin lok iskaga rid markaad aragto in waxaani ku soo haraaciyayo oo camalkaa la dartii ma ogta istirsaal wax la yidhaahdo idan marka baaraka allahu fiikum waa in aynu camalkeenna ilaalinno kana fogaano inaynu cid istusno amba ujeeddo xunba aynu la nimaano limaada ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي سبحانه وتعالى حوكينا يقرحينا يحولهنا مدنا بما إيغو إلهي وحو إيغا يا قلبينا يا عملك أين لنمان سومالي هور اسكا عمدا حيد وحو لنجرين إلهي وقلبي جرين ورنتود وقلبي جرين أيو لنجرين رب ويه marka ilaahay maalkaaga faraa badan iyo quruxdaadan iyo xoogaaga midna eegi maayo wuxuu eegayaa qalbigaaga iyo camalka aad la imanayso hadee jeerala camalkaagana waa inaad qarsato ina ikhfaa alcamali wa israara bayna alcabdi wa bayna rabbihi adcaa ila alikhlaas waa inaad hadee jeerala adigiyo ilaahay uun camalka wanaagsani waa inuu idiin dhexeeya waxaa dhici doonta maalinta qiyaamaha إلا قرحنا ولا ضوضوبيا dhulku wuu siman yahay laa taraa fiiha ciwaja walaa amtaa hadh soo rogmanayaa ma jiro dad gaar ah ayaa maalintaa ilaahay hadh siinaya hadh buu u abuurayaa hadhkaasi astaraya dadka hadhka gaarka ah helaya waxaa ka mid ah toddoba qof axaadiista qaar ka badiyaana way jiraan iyo adilo kale marka waxa ka mida todobada qof ee ilaahay harka uu siin doono alladina yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa qof sadaqadii buu bixinayaa siduu u qarinayo ilaa gacantiisa bidix ay ogaan weydo gacantiisa midig waxay bixinayso in tubdu sadaqaati fanicimaahi wain tukhfuuha watu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayrun lakum wayukafiru cankum min sayi'aatikum allah saasuu leehi subxaana wa tacaala idan markaa baaraka allahu fiikum waa inaynu dadaal la nimaadno camaladeennana ilaahay dartii waa inaynu ula jeedno qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahu waaxid faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاما صحا دمغا عاجلا غير رائد نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة اللهم انشر رحمتك اللهم انشر رحمتك اللهم انشر رحمتك واحيي بلدك الميت واحيي بلدك الميت واحيي بلدك الميت واسق بهائمك يا الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم أنت رب الناس أتى بالباس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأقم السلام